kulanti wanaagsan idilkiinba dowladda sacuudiga ayaa soo jeedisay in dib ay u soo celinayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay maamulka falastiin waa tallaabo ay qaaday riyaad sida ay sheegeen qaar ka mida dadka ka faallooda arrimaha waddankaasi si ay taageero ugu hesho mas-uuliyiinta falastiin si ay ugu fududaato inay xidhiidh diblomaasi ula yeeshaan israa'iil sacuudigu ma doonayaa se inuu arrintaasi sameeyo haddii ay sidaasi jirto waa maxay ujeeddada ay riyaad ka leedahay cilaaqaad ay la yeeshaan tel afiif maxayse ka faa'iidi doontaa barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa jimco wanaagsan idilkiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka waxaan ahay cabdi xaafid warbixintan waxaa daabacay warbaahinta maraykanka qaarkeed dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood ayaa aaminsan intuus jiro sacuudigu waxa uu rajaynayaa in taageeradii dhaqaale ee uu siin jiray falastiin oo sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii aanay waxbaba siinin inuu madaxweyne cabbaas taageero haddii ay siiyaan riyaad iyo tel afiif oo yeesha xidhiir diblomaasi waxay aaminsan yihiin sacuudigu in arrinkani aamusiin doono dadka ku doodi lahaa sacuudigu inuu cidlo kaga dhaqaaqay falastiin dadka qaar ayaana aaminsan in hogaamiyeyaasha carabta hoos u dhigeen dadaalkii ay ugu jireen qadiyadda falastiin oo markii horeba badankeedu ahayd qawda maqashii israa'iilna aanay dheg jala qusin jirin buuqooda haddii ay riyaa doonayso inay xidhiidh la yeelato israa'iil waa maxay danta ugu jirtaa labada dhinacse kee ayay ugu badin doontaa su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsinkni ee dalka finland labada labada falastiin iyo maamulka maxamed cabaas iyo sacuudiga uu hogaaminaya dhexal suguhu maxamed bin salmaan labada dan baa ugu jirta inay mataqaanaa isku meel wax u wada arkaan falastiin dhaqaalaha sacuudiga muddo dheer bay ku nooleed labada kun lix iyo tobankii laga joojiyey markay mataqaanaa falastiin ay awooddii la wareegtay ama bolotikalkii la wareegtay kooxda xamaas marka hadda sacuudiga wuxuu doonaya inuu saameyn ku yeesho bariga dhexe waxaa laleeyahy bilaha soo socda ama bish soo socota ayay ku dhawaaqi doonaan sacuudiga israa'iil ay xiriir yeelan doonaan marka hadda falastiin sacuudiga wuxuu noqonayaa walaal la jira oo dhaqaalina u soo celiyey wadahadaladii falastiin iyo mataqaanaa israa'iilna uu soo wadi doono sacuudiga wuxuu doonaya inuu siyaasaddiisa bariga dhexe uu furfuro eeraan xiriir fiican buu hadda la yeeshay inuu la yeesho muxuu ahaaye israa'iil inuu la yeesho turkiga inuu mataqaanaa dagaalkii yeman colaaddii iska yareeyo wadahadal ka furo marka falastiin dhaqaalaha sacuudiga kama maaranto marka labada faa'iidasa ugu jirta waxaana la eegi doonaa sanadkan aakhirkiisa siduu sacuudigu uga dhameeyo inuu falastiin iyo israa'iil markale isoo horfariisiyo maamulka falastiin waxay iminka ka doodayaan inay taageeraan sacuudiga iyo damaca xidhiidh diblomaasi oo uu la yeesho israa'iil toddobaadka soo socda waxaa riyaad gaari doona saraakiil ka socota maamulka falastiiniyiinta si ay ugala hadlaan in riyaad xoogga saarto sidii ay u heli lahaayeen dowlad madax bannaan sacuudigu ma ka keeni karaa tel afiif inay aqbasho dar madax bannaan oo falastiin la yidhaahdo inuu samaysmo waa kan mar kale maxamed way adag tahay inuu sacuudigu ka dhaadhiciyo dalka reer falastiin dowladnimadeeda maadaama ay reer falastiin kooxa kala gedisan ay yihiin wayna adag tahay in mataqaanaa shuruudaha ay falastiin ku doodeyso in qaxootigeeda la soo celiyo in deegaamada hadda israa'iil joogto ay ka kacdo marka maadaama dowladda maraykanka oo sacuudi ka weyn ay ku guuleysan weyday way adag tahay qadiyadda isku hayaan reer falastiin iyo qadiyadda israa'iil ay ku doodeyso ayaa kala ah laba qadiyadood oo laba waddo kala maray on marna aan meel isugu imanayn israiil waxay doonaysaa inay xoog ku qaadato dalka dadka reer falastiin dhulkooda iyo mataqaa deegaankooda reer falastiin waxay ku doonayn dhulkooda inay helaan marka dowladda sacuudi way ku adkaan doontaa oo wax fudud ma aha haddana taariikhda ayaa sheegi doonta ee kolley ka falanqayn ahaan way adkaan doontaa fikradda ah in taageeradii dhaqaale ee sacuudigu siin jiray falastiin dib loo bilaabo waxaa markii hore soo jeediyey dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan bishii abril kulan uu la yeeshay hogaamiyaha falastiin maxamed cabaas sacuudiga ayaa sheegay in taageerada dhaqaalaha tooska ahi aanu ku xidhnayn taageerada falastiin ee riyaad iyo tel afiif oo xidhiir yeesha laakiin ay sacuudiga u sahli doonto inay dib u soo celiso kulug yeelashada aagaga la haysto ee daanta galbeed laakiin khubarada falastiin ka faalloota qaarkood waxay aaminsan yihiin wadamada carabtu in ay adkaystaan xal waara in loo helo qadiyadda falastiin inay ka muhiimsan tahay xidhiir caadi ah oo la yeesho intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqda maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay ee jimco wanaagsan